الله والجنة ودرب المصطفى سنة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة نحب الله والجنة ودرب المصطفى سنة نحب الله والجنة ودرب المصطفى سنة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة سنرمي خلفنا عصرا كئيبا يفتر الهمة خلقنا كلنا عبدا وأشهدنا على القسمة سنرمي خلفنا عصرا كئيبا يفتر الهمة خلقنا كلنا عبدا وأشهدنا على القسمة فكيف إذا تخاذلنا وخنا العهد والذمة فكيف إذا تخاذلنا وخنا العهد والذمة فكيف إذا تخاذلنا وخنا العهد والذمة bismillaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulan wacan oo wanaagsan akhyaartana dhegeysanaysaa meel weliba oo aad joogtaan kusoo dhowaada barnaamijka andalus podcast maanta dayfkeennu waa sheekh maxamed ibraahim guure oo ka mid ahaa ardaydii kusoo barbaaray madaaristii itixaadka daaci ka mid a ducaadda ee muddada dheer ka shaqaynaya gobolka gedo in badanna usoo joogay xusuus badanna ka haya maamulkii islaamiga ee gedo ee sagaashamaadkii dagaaladii dhex maray xabashida iyo ururkii al-itixaad ee waxaan ka wareysan doonaa tajribadii maamulka al-itixaad ee duulaankii xabashida kusoo qaadeen gobolka gedo soomaalidii soo horkacday xabashida shakhsiyaadkii ugu cadcadaa ee hogaaminayay maleeshiyaadkii xabashidu ay ku adeeganaysay iyo imaaradii afarta sano jirtay ee halkaas ka arriminaysay sheekh maxamed marka hore soo dhowow kusoo dhowow barnaamijka andalus bodcast ee marka xigta xusuustaada ku aadan mowduucan halkee ayay ka bilaabanaysaa halkeen ka ambaqaadnaa jasaakum allahu khayr waa dhowahay walaal faysal waxaan ka ambaqaadaynaa aniga horta waxaan ahaa ardaydii waaga altixaad gashay dugsiyadooda markaas ka horna waxaan iska ahaa nin dhaqato ah horiyo baadiye ah waa gartay miyiga ka timid miyigan ka imid marka waxaa aad noo soo jiitay dacwadii waagaas ay wadaadadaa soo bilaabeen dacwo maxay ahayd aad iyo aad u heer sarrayso oon la yaabnay oo dacwo fardiye ana way lahaayeen dacwo jamciye ana way lahaayeen dadkii dacwadii marka ilaahay wax uoga dhigay oo qalbigooda khayrka alla la doontay baan ku jiray markaasaa waxaan go-aansaday markaa bal meeshay dacwadan kasoo burqanaysa inaan tago baadiyahan kasoo wareegay beledkan u wareegay waxaan tegey marka magaalada beled xaawo oo markaas dacwadu ay aad uga hanaqaadsanayd weliba baadiyaheedana aad iyo aad si saqaafa a loogu mari jiray oo laga yaababa habeen walbaba inay ku maraan dad ducaad ah oo tawxiidka nashrinaya saad ogsiintiin baran waagaas waxaa jiray oo dadka soomaalida ah dhaqan soo jireen oo annagu aan ku soo abtirsanay oo qabuuro caabud aha lagu jiray waxyaalihii marka ay nimankaas dacwadooda aad ugula dagaalameen waxaa ka mid ahayd shirkiga shirkiga iyo qubuuraha wixii jiroo saxwo ahaan u jirayna waxaasayba ahaayeenba kow marka markay imaadeen waxay kow taargetsadeen marka waxay ahayd inay dadka qubuuraha iyo khayrullaahi ay caabudayeen inay ka fujiyaan annaga marka dadkii laga fujiyaan ku jirnay marka markii dacwadii iyo saxwadii qiimiga badnayd ay nimankii noo soo bandhigeen waxaan ku jirnayn inay khalad ahaayeen ay noo tuseen maca daliil yaa waxaan aniga marka go'aansaday bal inaan dacwadan meesha ay kasoo burqanaysa bal inaan tago walow sabab sabab kalena uu jiray meeshii baa ilaahay igeeyey meeshaa marka waxaa noqday ardaydii marka waagaas iyadaa aad arrintaas ola jaan qaaday oo culimmadoodii la dhihi karo culimmadii waagaas culimmada meesha ka ahaydba intooda badan waan hor fadhiistay intooda badanhorfadhiisatawaa gartay insha allahu tacaala waxaan doonaynaa si faahfaahin dheeraada aan uga helno mowduucan inaan gudaha usii galno waxay ku beegneed haddii aanan qaldaneen sagaashan iyo saddexdii iyo sagaashan iyo afartii meelahaas marka markaad beled xaawo timaadeen xilligaas wadciga beled xaawo sidee buu ahaa yaase markaas ka talinayey xaaladda bal beled xaawo nooga waran xilligaas xaaladda beled xaawo horta markaas way deganayd xarakadii waagaas joogatay baa gacanta ku qabatay welibana way cusbanayd xilligii waxay ahayd intoy dagaaladu ay dhaadhaceen wadaadkii sheekh yuusuf la dhihi jiray uu shahiiday dib marka loo qabsaday magaalada luuq iyo magaalada baled xaawo labadaba marka xasilooni ay ka jiraan xilligaasna saxwadu ay belbelayso oo dacwadooda ay intishaar badan ay samaynayso oo duurka la kala galay oo dadka diinta hala gaarsiiye layidhi diinta dadka hala gaarsiiye layidhi oo ilaahay diinta uu ku anfacay baanba ku jiraba marka oo saas kusoo buuqraacay marka dhalinyaro badan baan ahayn markaas oo soo xiraystay oo arrintan maaragta soo shaariga markaas beled xaawo iyo luuq iyo deegaanada gedo waxaa maamulaya alitixaad alitixaad baa maamulahay beled xaawo doolow meesha la yidhaahaa luuq intaas horta maamulkooda toos oga taagnaa imise sano ay markaa itixaadka dhulkaas ay maamulayeen maxayse kusoo kordhiyeen deegaanka horta sidaan isleeyahay sagaashan iyo saddexdii bay dacwadaas hana qaaday saddexdii afartii shantii lixdii intaasay xoog u maamulahayeen toddobadii ayagaaba weerar galay oo dhibka ku dhacay oo maaragtay waa waagii haddii qulubqulubtu ay gashay sanadkeedii afraad dagaal ay gashay sagaashi haa sanaadkeedii afraad ama shanaad laga bilaaba saddexdii xanaqaad dacwadu yeelatay soo xanaqaaday sanadkaa saddexaad iyo afraad iyo shanaad waxaa dacwadu ay u socotay saxawli ah sanadka lixaad markay gashay dabayaaqadiisii inay meel ay tahay inaan filahayo yaa qulubqulub bilaabatay marka sanadka toddobaadna ayagaaba lasoo afjaraba marka sagaashan iyo toddobaad ahayd marka magaalooyinka ay maamulayeen itixaadka uu ku xooganaa oo dacwadu si wanaagsan u gaartay manoo kale sheegi kartaa haa waa kale sheegi karaa magaalooyinka ay aad u gaartay waa saddexdan magaalo horta u xoog badnayd beled xaawo iyo luuq iyo doolow baa u xoog badnayd waa garta haddana buur dhuubana waxbay ku lahayd ceelwaaq waxbay ku lahayd garbaharey oo kale waa la tegey oo dacwada waa loo bandhigay inkasta oo ayna aad oga najixin baardheere oo kale waa la tegey wax aad ogama najixin laakiin saddexda beled oo aad wax oga najixeen waxay ahayd intaan bay ahayd aad waxooga ma looga garan karay dacwada oo dadka dhan ay ka qaateen zayinka islaamka ay ka qaateen aad iyo aad marka sirta ku jirta maxay ahayd wadankii oo hadda dowlad kacaana oo labaatan sano waxaa wax ka badan maamulaysa ay burburtay dadkiiyo jaahiliyadii hadda ka soo baxay inay si deg dega oo qabuul intaas la eeg isla markiiba inay helaan maxaa u sababaa sirta ku jirta arrintaas maxay ahayd sirta ku jirta horta waa wax iska cad sirta ku jirta waa sir ilaahiye ah wax kastoo ilaahay uu raalli ka yahay yaa saas u faafa walow laga yaabo dad qulbahaya inay ku jireen dad ilaahay diintiisa lilaahi u ahay ahaayeen sidii annaga daahirkooda noo muuqatay ilaahay subxaana wa tacaala asaga garan kare laakiin daahirkooda dad aad iyo daad dacwada ugu bisil bay ahaayeen meeshaana dacwada kamayna soo bilaabane nimanku dacwada muqdishoay ka soo bilaabeen ilaa muqdishoay soo socdeen dowladdii soomaaliyaba waxaaba la dhihi karaaba waxay sabab u ahaayeen sababka ay dowladda la gadoontayba ina ayaga ahayn saasaanba aaminsannahaba dowlado marka gado keliya mayna gelina dacwadu marka horeba muqdishoay ka bilaabatay soomaaliya o dhan bay ka bilaabatay dacwadu marka dacwada meeshaan laan farac ahaba la dhihi karaaba gado bari way tagtay muqdishoay tagtay kismaayay tagtay meel walbay tagtay dacwo marka ilaahay uu raalli ka yahay bay ahaayeen dacwadii marka si xawli ahoo yarbay marka nashir ku gasho marka haddaan haddaan markaas la qulbi lahayn oo balaayadii lagu soo duuliyey iyo minjaqabadka hadduusan jiri lahaynna waxaanba isleeyahayba soomaaliya o dhan ba la wareegi lahay dacwadaas lurdambana lamaba arkeen baan leenahay afartaas sano oo itixaadka ay maamulayeen gedo maxay tarkiiska saarayeen maamulka xilligaas jiray maxaa owlawiyaad u ahaa oo tarkiiska uu saaraya uu ku guuleystay oo ahmiyadda ugu horreysa uu siinayay waxbarashaday ahayd waa gartay sideedaba dacwadii waxbarashada nimankan wax weyn oo saas ah dacwo iyo waxbarasho unbay wadeen waa gartay in dadkan diinta la geliya maxaa yeeley dadka soomaaliya jahli bay ahaayeen waa gartay dad jahalo aho oo qabuuro caabudo oo awliye allahi iska dhaho oo meel u socdo aadan aqoonin oo wax daran ku dhafro oo waxaasaa la ahaan jira aad iyo aad waxa marka koobaad minjo dhooqa midba mar baa lala baxaabay soomaalidu ku mahmaahdaaye waxa koobaad oy taargetsadeen waxay ahayd dadkan laba shay ha la isugu daro ucbudullaaha walaa tushrikuu bihi shaya waxa koobaad oy wadeen bay ahayd nimankaas in ilaahay la caabudo shirkina meesha laga dheeraado waxaa u daba taallay in ilaahay shareecadiisa la isku xukumo in badan bay muxaadarooyinkooda ayay soo gelin jireen oy dhihi jireen waa in tashriica islaamkana la qaato taa marka tashriica islaamka qaadashadiisaa iyagooba ku guda jiro waxna un ka bilbilaabay sida gacangoynta iyo waxyaalo ka mid ah ka bilbilaabay oo xuduudaha qayb ka mid a ka bilaabay yaa qulubqulubtan gashay laakiin waxa ay taargetsadeen oo u xoog badnayd waxay ahayd ilaahay in la caabudo aan loona shariig yeelin nimankaa dacwadii koobaad ay baalgeliyeen saasay ahayd tawxiid bay ahayd aad aad madaarista marka laga aflaxay ee waaweynaa ee ka furnaa magaalooyinkaas maxaa nooga sheegi kartaa iyo juhdigii tacliimigii halkaas ka socday madaarista horta way kala ahayd oo madaarisna waxay ahayd madaaris xarakada waagaas joogtay iyo dhalinyaradooda iyo ay wadaan madaarisna madaaris gadaal ka soo korortay oo niman carab ah oo wakaalatu raxma la yidhaaho ay gacanta ku haysa oo agoomaha iyo dadka tabaalaysan iyo arrimahaas loogu waxeeyo dhowr dugsibaa ayaguna ka jiray waa garta kolka u horreysay dadka walaaluhu waxay sameeyeen dadkaas masaajidyaha iyo meelaha maxaafisha laisugu imaanayo muxaadarooyinka baadiyaha oo loo baxo lagu jawleeyo arrintaasoo kolka hore horta lasoo islaaxiyo gacanta lasoo geliyey waa garta marka u dambeysana madaaris qur'aan ahaa la furay oo dad badan oo dhallinyaro ah oo mataqaanaa mujawidiin ah la geliyey markii u dambeysana wakaalatu raxma lasoo yaro kordhiyey markaas iyaduna waxay ka furtay madaaris waaweyn bay ka furtay si beled xaw oo kale waa laga furay luuq oo kale waa laga furay meel agoomaha lagu xareeyo oo wakaalatu raxma la dhihi jiro masjid hadda luuq lagu magacaabo masjiduraxma jirto oo ayagu markaas ay dhiseen masjidka wejigiisa hore oo meeshii dowladda soomaaliya orientationka u ahaan jirtayna waxaa laga furay dugsi weyn oo ilmaha wax lagu baro yaa laga fura meel fiican oo heer fiican ay nimankaa dacwada gaarsiiyeen waxaa kale oo dheeraad u ahayd oo intaas intaan anigu ka ogahan waagaas ka arki jiray waxay ahayd niman waxay ahayd uhuwal iimaaniya ay ku badanta wax maanta aan hadda jirin iswalaalaysiga ayaa ku badnayd dhallinyaradooda sababtay tahay waxaan ku garanayaa niman dhallinyaro ah oo waxaa jiri jiray marar badan aan meelo un ku shaarignay oo dadka kaleo dhallinyarada aho walaalahood ah waxaan xasuustaa intay dharka iyo u dhaqaan maarata ay yidhahaan hebela waa sheegi nin baa la arkayaa xoogaa duruuf ka muuqato waxaa laga yaabaa in macawise iyo wax loo geliyo boorsada dharkii hore hoos qabayna loo dhaqo asna uu ka warramino hurdo maxaasaa u yeelaysaa markaan dheran waxay leeyahay ukhuyal iimaaine iyo waxaa meeshaan laga rabaa inay inay ka dhacdo walaalnimo isjacayl iyo ku dureersato waxaan indhaha annaga saaran gabdho foodleeye ah oo duur iska joogo foodleey ari raacaysa oo addimaysa maalinka nimankaas ka horna lama aqooni waaba meel hadda ayna dacwada marka hadda fiirisa saxwadanadaan hadda joogto aynaba gaarsiisana allaahu akbar allaahu akbar waa gabar ari la joogtay ogow markay adinto intay aqimatay eedii tukan waa gartay inay marka adimato oo aqimata marka dacwadii xitaa heer fardigay gaartay fardi bay gaarta haa waa gartay marka dumarkii ee dowladdii kacaankoodu markaas sanado ka hor wax yar sanado un ka hor ayay dowladdii kacaanka burburtay dumarkii oo qaawanaa jahliga uu haystay ee xaaladdaas adag ku jiray sidee ula tacaamuleen oo iyaguna dacwada u gaarsiiyeen oo xijaabkii iyo shacairtii kale islaamka sidey doorka ay ka qaateen bal ka waran horta hal yaroo mithaal oo adiga hadda aan wax ku garansiin karna dadka aanba sheegiba waa gartay garbaharre baa waxaa tegey wadaaddo ducaad ah waa gartay waxay ka fureen markas gabdhihii bay isla markiiba xijaab u xireen gabdhaha soomaaliyana waxaa la yaqaana inay baatiya iyo qabaan qaaqaawan yihiin baa lagu yaqaana guntino guntiino xun maxamed siyaad baa wuxuu soo degay meel yaraha mashruuc wuxuu booqday garbaharre oo haweenkii joogay oo dhan kulligood xijaab madow a loo geliyey markaasaa wuxuu yidhi wuxuu yidhi baa layidhi aniga ma joogin waa warka isoo gaaray yaa wuxuu yidhi baa layidhi odaga naagahan yaa midabkan u yeelay ninkii hadeed waxaan dhibkan keenay oo dadkan waxaan ku kalifayna hadee asagu ahaayoo dadka dadkan waxa cayrsanayo eryoonayaaba asaga aha markaasaa waxaa la yidhi nimankii meeshaan ahaa ood la dagaalsanay baa meeshaan yimid oo haweenka haddana saanay u xijaabeen markaasaa wuxuu yidhi baa layidhi erey ma la ii sheegay oo kolley asaga qiyaamo qabee maxay naagaha u madoobeeyeen allaha madoobeeye buu yidhi u fiirso waxa uu leeyahay maxay naagaha u madoobeeyeen allaha madoobeeye waa xijaabka iyo indhashareerka isku xiran oo wada madow marka waxay kolkay meesha imaadeen qoladan waa loo labisi qoladan waa loo zayinka islaamka horta kolka hore la muujinayo bacdeel kadib baa marka yaa ummadda yaa marka marka qadiyadda xijaabka iyo gedo waxay soo bilaabatay kacankiiba jooga kacankiiba joogayba xamar bayba ku bilaabatay halkaasayba ku ayagooba xijaaban bayba yimaadeen ba haweenkan guryahan bay isku qarinayeen kolkay dowladdii ka dhacday tu walba xijaabkeedii bay la soo fooftay kuwii kaleba kuwii baaba ducaad u noqday waaba israaceen marka dhalinyaradii dadkii gedo ka soo jeeday oo dowladdii kacanka markay burta gedo soo galay ayaaba doorka ugu badan ka qaatay yaaba ka qaatayba macal haweenkii waa gartay maxaa yeelay dadku ayagoo ducaadahayba muqdisho joogeenba aad iyo aad halkay ku xijaabnaayeen laakiin waa qarsoonaayoon haddee dacwo mataqaanaa bannaanka ima dacwo siriyay ku jirta arqam ibnu arqam bay ku dhex jirta markaas waa soo baxday marka markay soo baxday oo xagga tagtay dadkii dhan marka kulligiis hal mar baa waxaa la arka dadkii kulligiisbedel waa gartay waa la xijaabtay waa la indhashareertay annaga naftigana yaabnay annagu ilaa reebaadiyaan aan jirna mogta intaan oo islaan ahoo sidaas oo markay ciidaha iyo isugu soo baxaan aad yaabaysa shacairku intuu leegi waana qadar yar bay ahayd aad iyo aad afartaas sana maamulkii itixaad yaa hogaaminayay aniga intaan arkay wax anaga hadee aanan ogeyn anu kama waramo laakiin dadki noo muxaadarayn jira waa amiirka islaamka oo amiirka islaamka na la dhihi jiray kuwaasaan rabnaa sheekh maxamed xaaji yuusuf buu ahaa sheekh maxamed xaaji yuusuf haa Mhm.
ilaahay aa u naxariistay mar dhow buu geeriyoodaa la yidhi sheekh Mhm.
mana la iigu sheegin xumaan kale Mhm.
hadda een, dadkii xataa soo waraystay waxay dhihi jireen weli isagoo mujaahid ah iyo hadda geeriyooda oo qalbiga mujaahidka ah Mhm.
wadaadkaas marka sheekh maxamed xaaji yuusuf baan anigu ka xasuustaa Mhm.
een, aniguna haddee askari oma aanan ahayn Mhm.
laakiin amiirku wuu noo qudbayn jiray in badan buu in badan buu wax noo sheegi jiray in badan buu noo muxaadarayn jiray in ba markaas ayadaa waa kan baa na dhihi jiray amiirka dacwadana waxaa asaguna waayeel ka ahaa oo qaybta dacwadana joogay sheekh maxamed sheekh maxamuud macalin nuur Mhm.
intaan ka xasuusto Mhm.
ninka la yidhaha sheekh yuusuf anigu ma soo gaarin kuma soo gaarin hortay buu Sheekh Yuusuf sheegay waa shiida aa Mhm.
markaas aniga aan imaanayo labadaa nin baa meesha anigu aan kolkaas joogo Mhm.
yaa isu daba joogay Waa gartay.
dad kale oo qarsoon oo haddii ayagaas ay sii hoos tagaan Mhm.
waa ay jireen wadaadkan kala dambaa noo sheegtay halkuu ku dambeeya asaga hadda waa dhintay sheekh maxamuud macalin nuur waa dhintay Mm, allah naxariisto waa gartay Mm, labadii sheekh waa dhintay waa gartay ee, marka ee, itixaadka ee, afartaas sano ay maamulayeen gedo ee kadib sagaashan iyo toddobadii markii lasoo gaaray waxaa ku bilaabatay carqalad uga imaanaysay dhanka etoobiya Mhm.
bal sheekadaas bilowgeeda bal sidee kusoo bilaabatay ee, bal nooga waran annaga horta kol shacab ahaan markaan waagaas annagoo arday un baan iska ahayn qaab shacab baan u tirsanayne Mhm, annaga horta dagaalka socdaan aragna mhm.
dagaalkii u horreeyey oo altixaad lagu soo qaadayna anigu goobjoog baan ka ahaa waa gartay laakiin haddii la yidhaha xaggee ka soo bilaabata laba meelood Mhm, yaan isleenahay way ka soo bilaabata mhm, meesha koowaad waxay ahayd waxaa jiri jiray markii dacwadu ay ka imaaday dhanka muqdisho mhm.
oo dowladda ay burburtay gada rag baa soo aaday oo ducaad ka noqday aad iyo aad ragna halkaas iyo kililka ay aadeen oo midniman halooyi meel la yidhaah Mhm, iyo tababar u aadeen mhm, raggaas isaga ah iyo etoobiyaa diriray mhm.
way jebiyeen marka dhowr jeer sidaan sheekada ku qaba raggaas rag dagaalyahano ahoo maasha allah waayan oo dacwadaanoo kale xagga ka jirtay aad iyo aad halooyi Mhm, meeshaas la yidhaaho mhm.
Een, markii dambe waxay gacan saara soo yeesheen nimanka la yidhaha iltixaad Mhm, iltixaad baa loo yimid oo gaala inay wadato oo haddee dadkan walaalay ahayn isku meelna way ka yimaadeene in la shaarigo oo bal axmaaro isla isla wajahaa marka soo baxday mhm.
in gacan la siiyo oo marka dhaawacooda wax laga ogaado oo tasiilaadkooda wax loo diro oo loo raashin diro oo waxaasaa soo baxday marka Mhm, waxa koowaad oo amxaaro marka raadqaadka ka soo samaysay mhm, waxaa loogu soo sheekeeyey nimankii dacwada geliyey mhm.
oo ayaguna ay taagsi ka dhigteen nimankan gudaha idinka hayo meesha laga xukumo annagaa soo aragnay ayagoo oo khiyaano kala wato kuwo aan hadda sheegi doono Mhm,
kuwa khiyaanada wato marka etoobiya ayadaa meesheeda isaga soo socotay oo soomaaliya weligeed maaganayd lama dhihi kara hebel iyo hebel bay he- etoobiya soo ogolaatay mhm.
laakiin sababkay ku soo ogolaataa wuxuu ahaa maadaama gudahoodana niman wadaada ah oo dagaalyahaniin ay ka jiraan Mhm, nimankiina ay dabada la soo galeen gedo mhm.
oo nimankan gediya iyaga xiriir ay yeesheen oo xagga laga dacminayo haa yaa niman geda nacab nimankan altixaadkii geda niman nacab Mhm, oo dowladda intay ka burburtay shayaadiinul insi ah mhm.
yaa marka kacay waa heraadigii dowladdii kacanka waa haraadii dowladda kacaanka Mhm, shayaadiinul insiga marka waxaa u sahlanaaday inay etoobiya soo dhega fududaystaan iyagoo warkaas leh war maxaa meesha idin tuuray meesha nimankan laga xukumo annagaa tagnay maa tagtaan ayaguna hadafka ay wataan waxay ahayd in nimankan la dhaafo in gedo loo qabto in geda loo qabto Mhm.
oo nimankan la dha- la kor dhaafo isku maslaxaday noqdeen mas isku maslaxad bay noqday marka Mhm, waxaa isku maslaxad noqday etoobiya dagaalkeeda gudaha ka jiro mhm, iyo kuwan dagaalka ay la doonayaan in nimankan ay ku qaadaan baa isku maslaxad noqotay marka mhm.
waxa ugu weyn oo horta macnaha la iska soo raad qaaday halkaasay ahayd waa gartay kuwan waxay ku marmarsiyoonayeen hadeed kuwan nimana diin ogol ma ahayn Mhm, niman maamulo aho oo nin walba meeshuu maamulo wax ka ruugo oo fadaro aho oo xukun doon ah xutkumaan doon ahoo shayaadiin ahay ahayn Mhm, shayaadiinta haddii hadday dacwo meesha soo gashay oo dadki diin ay qaateen nin diin dad hadday diin qaateen maxaa shay- shaydaan u yaallo ilaa meeshan asagu dacwo ma wado waasaas shaydaan marka waa iska fadhiista Mhm, waa harsan waaye waa haween waaye marka mhm, fadhigaan ma fadhin karna xaggeen aadna mhm, etoobiya waa lahayaana keena waa la yuuxsada marka mhm.
marka raggaasay ahaayeen marka raggaas marka noo kala sheeg yaa uga cadcaddaa raggaas horta sidaan warka qabno shan nin baa yaa hoggaan ahayd wixii amhaarada keenay Mhm, laakiin markii dambe way bateen oo carraday ka bateen mhm. dadka ay u noqonaysaa rabnaa oo salka dadka damba- salka hadda bahashaas ay saartay ay eedeeda qaadanaya eedeeda qaadanayo aaqariya adduunba wax laga weydiinayo Mhm, sidaan warka qaba waxaa weeye kow cumar xaaji masalle kow xuseen sheekh cilmi labo
ninka la yidhaaho mukhtaar shalaqle saddex ninka la yidhaaho een, xasan deer
afar
ninka la yidhaaho xasan ugaas shantaas nin baa aniga la ii magacaaba waxa ka dambeeya arrintan inay yihiin markaan ummaddii waraystay oon deegaanka annagu ahayn deegaanka war waxaan yaa keenay markaan idhi shantaa nin baa faraha noogula taaga waa markii koobaad nimanka keenay haye ma Laakiin aragteen, markay i- yimaadeen- iyagoo- iyagoo furinta jooga oo dagaalkii jooga oo dhulkii qabsaday ma aragteen oo etoobiyaanka soo horkacay ma aragteen kuwa ayagaha maha haa waa garta waaba imaadeenbo Mhm, ayagaa marka dambe dhibaata sii dhex marta ma ogiin mhm, etoobiyaankii baa la yimid oo waa lagu milmay oo kolkay meeshaan imaadeen haddana shayaadiin kalaa ka hoos kacday oo aad weliba u shaqaynayso shayaadiintii shayaadiin kale ayay huugat waa garta marka shantan qof aad ii sheegtay ma dowladdii kacaankaay ka tirsanaayeen mise waa isku- way isugu jiraan dad dowladdii ka tirsanay dadaan ka tirsaneen oo damac kale u waday shantaba dowladdii bay ahaayeen waa garta
ninkan la yidhaha cumar xaaji haddee waadba og tahay oo militarigii buu ahaa Mhm, midkan kale oo xuseen sheekh cilmina sidoo kale u ahaa asaguna mhm, weliba ninkan jaajuus buu ahaa baa layidhi xuseen sheekh cilmi dowladdii qayb jaajuusnimo uu- uu u qaabilsanaa mhm, xasan deer guddoomiyaha doolow buu ahaa Mhm.
asaga laakiin dan asaga u gaar ah mhm, ayuu ka dhex arkay meesha iyada ah mhm, waxaa jirtay markii altixaad meesha ay qabsadeen yaasaan sheekada qabo yaa wuxuu yidhi oon dad ka soo xigtay wixii maamul ana idinku wata mhm, wixii hay-adaha iyo dhuuqdhuuqna aniga ii daaye maadaama nin oday oo meesha adugu imaaday aan aan ah mhm, ninkun haddee nin lala socon kara maaha waa nin bahal ohoo shaydaan mhm, qoladii marka altixaad xoogaa fudayd baa yaragalay ay intii arrintoodii ma ayna daynina marka waxaa la damcay marka ninkan in la wada siibo macal hay-aad iyo wax walba iyagu Salka laga jaro.
farafaraysanayoo dhanba salka laga jaro waa garta wuu xanaaqa marka Mhm, amxaaradana nin afkeeda yaqaano oo gacansaar la leh oo wax badan amxaaro la dhaqmay oo ayadaba meesha guddoomiya dowladda soomaaliya oga ahaan jiray oo asagii amxaaraba wada shaqayn leeyihin bay ahayn mhm, nin mandiqada nin etoobiyaanka mandiqada etoobiyaanba u ahaa Ah, bundadana labada dhinac ay ka joogaan mhm, asaga marka waxaa gaalay marka hunguruxumadan baa u geysaa la yidhi inuu macnaha ku biiro mhm.
midkaan cumar xaajina xukun jecli Mhm.
baa u geysay asagu dowladoon buubaaba inuu wax ku xukumo waxaan Mhm, iyuuba rababa mhm, sidoo kale mukhtaar shalaqlana sidoo kale u ahaa mhm, xasan ugaas mhm, nimankan marka niman dowladdii soo wada cunay bay ahaayeen sidaan sheekada qabo waxaana ay rabeen inay waxaan ayaga intay amxaaradan dalka ku qabsadaan ayuu gada ay la wareegaan aan u imaano marka dagaalka isidoo ku bilowday waxaad noo Dagaal- sheegtay inaad goobjoog ahayd dagaalka annaga saan u joognay oo de annaga waxa is- la isku haya iyo kolkaas kama warrana annagu arday arday baan iskana yaa subax jimco ah waxaan ugu soo bilowday weerar Intee subaxdaas joog- intee jimcada joogtaa agalab- markaas?
luuq baan joogaa ani luuq baan joogaa subaxdaas jimcada galabtii maalintii ka horreysay oo khamiista ahayd sheekh cumar aw faarax wadaad la yidhaaho oo markaas maxkamaddana joogi jiray Mhm, nin aad u qiimo badan aha oo ducaadii waayey waagaas joogtay aan isleeyahay ninka ugu sunnada ugu waafaqsan baaba asaga ahaa Mhm.
xagga sunnada mataqaana rasuulka mhm, oo zayinkiisa iyo wixiisoo dhan aan la yaabi jiray iyo sida sheikhu uu ahaan jiray Mhm.
yaa galabtaas galabnimada khamiisaad annaga noo muxaadareeyey mhm, wuxuu galabtaas ka hadlaya beri oo kalena weerar baa dhici doona ogow sida khabaarmaash loo yahay baan sheegaya mhm, wuxuu galabtaas ka hadlayaa een, dadka ganacsigooda s- in shareecada lagu fariisiyo mhm, oo wuxuu leeyahay dadka haddii ay waxa ay cunahayaan uu suxti noqdo mhm.
oo ganacsigu uu ummadda ka halaabo oo xooluhu ay riba noqdaan waa qa- waa la qaribmayaa saa darteed ganacsiyaalka berri waa isu imaanayaan ganacsiyaalkao dhan baa berri yaa yaa dowlad loo furhayaa si ganacsiga annaga uu u hagaaga ilaahay uu wax nooga aqbalo oo xaaraan aanan cunin Aad iyo- shiikha aad buu galabtaas ugu dheeraada muxaadaraas aniguna goobjoog baan ka ahaa waa garta kolkaas la iska muxaadaraynayo oo berri oo kale loo ballansan yahay inuu dadku isu yimaado jimcada berri oo kale ah Mm.
dadka inuu isu yimaado amxaarana waaba soo guurto halkaanay soo degta luuq bay kusoo wajahanta Mhm, didacnaani fadhaa waana khabaarmaash baa laga yi nin marka hadda geeriyooday oo xasan ragow la dhihi jiray ee annaga habeenkii wuxuu noo sheegay annagoo masaajid joogo shiikha wuxuu sheegaya iyo waxaan anigu soo arkay way kala fog yihin waana la iga beensaduu yidhi arrintina xaqiiqay noqota mhm,
nin ha- ayaga ka tirsanaa iltixaadka oo xasan ragow la dhihi jiray yaa qaraaba wuxuu u doontay xaggaa iyo dhinacaas qawiyaha xaggooda mhm, markaasaa wuxuu soo arkay amxaaradan oo degan mhm.
ninka dee nin maga- reer magaalna ah militarina wuu ahaaye wuxuu ciidankan mana uusan dhex gelin wuxuuna u filay ciidankan ciidan duulimaad annaga nugu ah inuu yihi magaaladuu yimid wuxuu yidhi nimayow niman aan u malay inay duulimaad yihiin baa meeshaas joogo dhibka marka wuxuu ka taagan yaho la isku xaman jiray ciidanka amxaaro oo diidda canaani fadhiya waxaa og ninka militariga ahaa inuu ogaada la rabay baaba ogba oo militariga nimankan u ahaa hoosoo kala shaqaynaya hoos buu kala shaqaynaya Mhm, yaa loo sheegi marka ninkaad u sheegaysa waa ninka meesha ciidanka soo dejiyey mhm, ninkan markuu warka keenay waa lagu dabagediyey marka nin meesha jooga oo dadkii militariga oo indha hore dadka u ahaan lahaa noqday sirdoon yaa noqday sirdoonka Ethiopian u shaqaynaya.
etoobiyaan u shaqaynaya warkii ninkan markuu keenay waa laga qaadan waaye maxaa lagu- lagu qanci waaye warkiisi annagoo marka arday ah oo qofkii uu u keeni lahaaba qofkii uu keeni lahaa baabaa maxaarada meesha ku- aaba ku aamusin karaba yaaba ku haa Mhm.
waxaad aragtay ma lehe bax iska tag baa lagu yiri marka Mhm.
la ciidankana ninkan baa un xukuma soo maa saas waa ninkii baaba jaajuus ah Mhm.
warkiyaa marka ogaani meeshii laga ogaan lahaa warka la keeni lahaa waa meeshaan lagaba ogi Mhm. Mhm.
aniga iyo dhowr wadaadoo kale oo weliba dhowrka wadaadoo kale oo habeenkaasaan masaajidka la joognay ay qaar shishiidi doonaan Mhm.
yaa masaajid ka weyn oo jaamaca anagoo joogno Mhm.
iyo isagoo tukanaya iyo meesha noogu yimid aniga marka maqnaantiisaan ogaa Mhm.
qaraabana waan ahayn markaasaa waxaan idhi war meesha ma ka imaada haa waa imid haye bal ii war markaa is warwarsanaa haye xaalad carada xaaladeeda ka waran war carada magaalada in lagu soo duulayaan u malayn kuy warka annagina waa la diiday maxaad ku tirirta ciidan diidda canaani fadhiyaan arkuu yiri wamaca daalika kolkii ciddii ay qusaysay aan u sheegayna hadalka waa la igu xumeeyey waana xaqiiqeegu wa xaqiiquhu ninkan soo hela waaba ciidan beri soo socda waa ciidan beri soo socda Mhm.
jimcadan marka marka annaga khamiistan naloo muxaadaraynaya subaxdeediina waa subaxda weerar ku dhacayo Mhm.
ciidankaas waxaa noogula sheegay oo markii dambe dad aan ka soo xiganay laba iyo toban kun inay ahayn etoobiya keliya xataa ma ahayn ciidankaasi Mhm.
midda ka koraysa xataa waa ku jirta midaan ay kuwaana maxalada dirdiriraan cunmageed eritrea elteri Mhm.
xataa waa waa waa waa la sheegaa Mhm.
wax uun aan laga yaabanayo ciid ah yaa yimid maxaa yeelay beled xaawana waa la qabtay doolowna waa la qabtay luuqna waa la qabtay waa hal subax hal subax ah waay hal subax oo jimca ah waay Mhm.
luuq halkaasaaba lala wareegay oo niman indho hore ahaay oo meel jabal hadda jabal shuhadaa loo bixiyey niman joogay nag baa laga dhigay kor bay la wareegeen kureedkayba kor ka qaadeen dhanka bunbunduleyba luuq qaarkood oga yimaadeen Mhm.
annaga markaas subaxdaas ayadaa xabaduhu ay dhaadhacayaan baa dhinaca suuqaan usoo baxnay kolkaasay xabadii dhinacaas way ka yeeraysaa oo dhinacaas way ka yeeraysaa oo dhinacaas way dhinacayna ka yeerayninba maba jirto Mhm.
ayadoo sidii la joogo yaa marka diyaarado haddana soo hor yeesheen Mhm.
qarararara qarararara taangiga dhacay balaayada dhacay suluuq oo dhan roob baa marka meel la maro yaa la waayay meef meef meef meef gudo iyo dibadba meel la maraa la waayay magaalada Mhm.
iyadoo sidii la jooga haddana dhinacii gedo iyo xagga inta haddana ciidan lala wareejiya haanay afkeeda laga keena Mhm.
haddana waxaa xalibsidii haddana kasoo bilaabatay Mhm.
jir hal mar ha nalala wareega midaan luuqon anigu markaas jooga tan kalena waa lala wareega tan kalena waa lala wareega kulligood hal mar baa marka wixii ilaahay u qadaray marka waa shahiideen waana hal maalin halkoo maalin oo jimca wey Waxaa maalinka soo dhan- weliba jimcana ah.
waa waa dagaalka maalmo maba qaadan maalmo maa waaba hal maalin baan ku iri hal maalin oo gelin ah weye weliba waa gartay gelin hore weeye bas gelinka dambe maba ku jirto waa gartay gelinka dambe markii la joogo magaaladiiba iska soo galeen way fiirfiiriyeen meeshii maktabadii oo islaamka oo markaas luuq ku taalay oo sheekh cumar faaraxani ay fadhin jireen bay gubeen raqayadii iyo wixii oo dhan baa la gugubay dad bay dhulkaas ku daareen magaaladii bay saydareeyeen xag iyo xag iyo xag u mareen dad baa la aruuriyey oo qaar iska shacab yihiin iyo qaar eh, mataqaanaa iska darawaliina iyo waxbaa magaaladii laga aruuriyo haddaba lagu sugayaa ay ku tageen luuq marka waa ka baxeen marka galabnibay ka caraabeen habeenkii ma baryin luuq Mhm. waa ka tageen habeenkiiba halkaa iyo bakool bay u hoydeen waa gartay Mhm.
yacni weerarka weerar qabsasho dhamaystiran mayhane waa arbush hal mar Arbu- hal mar waxay ahayd saydara hal mar oo waxay ahayd oo xamlo ah waa gartay bal khasaaraha ka waran shuhadada ahaa khasaaraha ka waran maya maya khasaaradaas khasaaro sahlan ma ahayn waa gartay khasaaro la isku khiyaanay ahayd waa gartay shuhada badan oo badan oo badan oo maasha allah dadkaas jannadii allah ka waraabiye Mhm.
yaa dadka qaariyaasha ah iyo quraadii iyo raggii markaas wax ku oolka ah oo aad quraada u ahaabaa yaa maalinkeeda soo gurnay dambe marka ilaahay shahaadadood ha ka aqbalo dad badan baa shahiiday oo soomaali iyo cadaanba leh waa gartay caddaanka maxay ahaayeen niman cadaan oo carab ah joogay oo qaar wax tababarayaal ah oo macallimiin ah ayaa joogi jiray oo m- alqaacidii ka socday ma aqaana waxay ka socdeen aniga waagaas ha maba fahansanayn carabay ahaayeen carab unbay inaynu carab ahayn ducaadna ahayn baan garanaya ha marka ta- tababar ciidan ay bixinayeen qaar baa tababaraha baa layidhi laakiin aniga nin wax noo dhigi jiray Mhm.
nin daaci u ahaa oo daacinimada u bisil carabuna ahaa carab buu ahaa waa ninka aan ka bartay macnaha wuxuuna dhihi jiray ninka haddii qamro uu cabaseed yeelaysaan Mhm.
ninbaa qamro cabo inaad dacwad gelisana waad rabtaa Een, muqaadaraad la weeye seebaa dacwada lagu geliyaa waa gartay anaa erayadii aan ka soo xigtay ninkaasi ka mid ah Mhm.
markaasaa dadkii haddee soomaalida anagu dacwada maana bislayn markaasuu yidhi waxaa la samaynayaabuu yidhi ninka asaga ha lala saaxiibahayaabuu yidhi ilaa annaga waxaan rabnaa dacwadan inay muslimiinta wada gaarto Mhm.
ninkan khamrada cabahaya ama jaadcunka asaga ha lala saaxiibaa Mhm.
markii asaga lala saaxiibo ood wada shaqayn yeelataan wixiisa lalama cunahayee nakeen gacantaa la qabtaa shaahaa la siiya caggaa la geeya caggaa la geeya markii dambea waxaa la yeelaa buu yidhi masaajidka waxaa la dhahaa buu yidhi aniga waataan xagga ku raacay nakeen saaxiibaa iga harin xaggan aan isla aadin markaasaa masaajidka la keenaa buu yidhi maalinka kale wuxuu ku dhihi yiri maxaa aniga meesha ifariisiye maananba tukada yuu ku dhihi doonaa buu yidhi marka maalin walba waa lasoo wadaa shaashaahiisiiya waxaasna waa la siiyaa buu yidhi ilaa wax ilaahay janno kugu gelinaye markaasaa wuxuu yidhi saasaa dacwada dadka lagu geliyaa yuu dhihi jira waagaas laakiin dadka waa loo dabcaa dacwo qalafsanaan ku jirto dabca qalafsanaanta lama rabo yidhi dacwada marka kolkay nashir rabto dacwadu dabca bay wax ku leedahu yidhi marka ninkaas tacliin oo keliya wax unbuu idin bari jiray ha waxbuuna bari jira aniga intaan arqaanay macbuu waxbaru ahaa waddankuu ka soo jeeday ma garan karteen ma garan kara aniga aniga waaba kuu sheegayaaba ani siyaasad ahaan waxba olama socdo laakiin waddanku kasoo jooga iyo cilmigaas dacwadaas inuu caddaan yahay inuu ninkan yahay inuu carab yahay intaas baan yaan garanaya waa gartay mawduucii aan u soo noqonno dadka maalintaas ku shahiiday ee shuhadada dagaalkaas maalintaas jimcaha dhacay imisaa lagu qiyaasi karaa dad aad taqaano adiga aad aragta ma jiraan mataqaana mashhadkii meesha ka waran horta aniga intaan kor istaagay oo mashhad ahaan aan u kor istaagnay labaatan iyo shan nin baan horta aniga wax ka aasa aniga gacantayda wax uga aasa shan iyo labaatanka ninba meydkooda waxbaan ka soo gura halkoo nin ahoo shacab ah oo haddee anugu meelu ka yimid aanan aqoonin shacab aan u malayn baa meydkaas ku jiray inta kale wadaadaday ahaayeen waa gartay haa shan iyo labaatan mid ka goo waxaa noo soo haray afar iyo labaatankaas kaleba waxay ahaayeen nimankii altixaad ahaana wadaadada ahaa waa gartay hal meel oo ana isu dheerayn baan dadkaas ka soo gurnay hal meel ana waan ku aasnay anu horta intaasaan goobjoog ka ahaa waa gartay dad kaleo marka waxaa jiray dhinac kale ayaguna shuhado ku ahaa oo barbar kale laga soo qaaday dhinacan gada dad baa ku shahiiday kolka luuq la joogo beled xaawo dad badan baa ku shahiiday marka wadaadada jilibkay aasteen jibkay aasteen wadaadadu si basaalley u dagaalameen si layf ay u dagaalameen dhowr baa loo sheegay waa la jiira ma insaxaabeen ma insaxaabin waa la jiira ma ogiye difaac adag bay xirteen waase la jiira waxaa haddee ciid ahaa waxaana ciid ahaa meesha la keenay sida kale habeenima intay dalkao dhan qabsadeen oo dhabarjebin kasta keeneen yaa meel kastoo loo marlaaba laba aabur miiran buu dadku kala kii xagga aadaba ku kalaa dhabarjebin ku kalaa dhabarjebin lugtay marka dadka mariyeen nimanku niman fidnaysan bay ahaayeen oo aafa waxaa ii sheegtaa marka magaalooyinka khasaaraha sida u kala badnaa yaa ugu darnaa horta magaalada saan anugu isleeyahay anugu luuq baan malaynaya inay u geeri badnayd
oo dadka aad u dagaalameen dadka badaxaawaana ma joogin laakiin rag aan aqaano oo muctarif ah yaa badaxaaw ku shahiiday waxaa ka mid ahaa nin la dhihi jiray sheekh cabdiraxmaan oogle muctarif baa ninkaas u ahaa nin weliba ida badan oo noociisoo kaleba aan malayn soomaaliba inuu ku yarya yuu ahaa ninkaas mutaadab ah ilaahay jannadii ha ka waraabiya ninkaas waa uu ku shahiiday waxaa kaloo ku shahiiday nin la dhihi jiray cabdiqaadir xaaji cabdi nagu ku shahiida weliba ninkaas culummadaydi buu ka mid aha cabdiqaadir xaaji sheekh cabdi culummadii aniga diinka i bartay oo aan kaas annaga ardayda ahnayn rag la bari jiray yoon ka aflaxnay buu ka mid aha gaar ahaan weliba axaadiista iyo aad noo bari jiray waxaa kale oo ku shahiiday nin la dhihi jiray cabdulaahi matari isaguna raggii ku shiiday beledxa waan ka hadlaya ragga intaan ka gargaranaya ragga beledxa uu ku shiiday raggaasaa ka mid ahaa raggaasoo dhan marka khiyaaday ahaayeen rag kiyaada ah yaa ahayn rag yar yar oo fara badan oo hebel iyo hebel aan la dhihi karin uu ku shiiday dagaalka marka saddexdaas dagaal qiyaadada ku shiida ma qiyaadadii safka koowaad ba mise waa qiyaadadii safka labaad horta meeshaan hadda luuq dhanka luuq hadda dadka annagu aan soo gurnay waxaa u badnaa ducaaddi ducaaddi baa u badnay dadkaas meesha ku shiiday ducaaddi anagu weliba muuqatay oo hadday tajwiid tahay iyo hadday qur'aan tahay iyo hadday taxfiidka diinta tahayba raggii muumuuday maxad waxaa jira luuq ka qalinjebiyey oo markaydaa maxadka luuq la dhihi jiray raggii maxadkaas ka qalinjebiyeyba ahaynba maasha allah raggaan aan soo gurnay rag dacwada loo bisleeyey oo loo bisleeyey oo loo bisleeyey oo ducaada oon la yaabnay bay ahayn oo diin difaacid ka go diin difaacid ka go-ay raggaas marka waa raggaan annagu horta dhinacaas ka keennay bay ahaayeen rag kale oo badanna way way shiideen oo darfaha kale ku shiideen adiga maalinkaas maalin isma joojis bay ahayd maxaad ku fali dagaalkii maalintii jimcihii dhacay marka waa lagu kala baxay geninkii dambe xabashida way noqotay luuq way ka noqotay etoobiyay ku noqotay oo ujeedka wuxuu ahaa burburi kadib ka tag kaasaasay ahayd maxaa xigay marka waxaa xigay wixii markaas ka dambeeyey de waa la kala irdhoobo dagaal baa dhacay horta altixaad markii wuu isku soo noqday waa issoo abaabulay issoo abaabulay waa layihin magaalooyinkeeda dagaalkuna waa iclaansan yaho waa bilaaban yahay nimanka shayaadiinta ahaa oo gaaladan watayna waa joogaan waxaa dhacday marka dagaalo ka dambeysay oo kow iyo laba ahayn oo mid hillac weyna loo bixiyey mid oo sheekh cumar oo faarixi asaga aba xataa uu ku shahiiday rag badan uu haddana ku shahiiday dagaal doolow yaa ka dambeeyey dagaalka asaga aha istuuriyees badan baa dhacay xagga miina isu geli xagga miina isu geli xagga waxaa annaga marka dhegtaa noo taagan dagaal furanaa bilowday dagaal furan baa bilowday marka oo marka istuuriyeyn u badan markii dambena ku kafool kafool ah yaa wuxuu ka dhacay beled xaawo markii ugu dambeysay adoo wadaadadii waa laga itaal roonaada wadaadadii marka waxay miciin bideen inay duurka aadaan duurkaa loo cayriyey waa la qabsaday marka doolow waa la qabtay beled xaawo waa la qabtay luuq waa la qabtay waa insaxaabeen marka wadaadadii dhulkan marka hadda gada weyn aho oo hadda ceelcadda magaceeda aad ka taqaanaan iyo dhinacaas ilaa dhamarso halkaasay u jabeen halkaasaa marka haddana weliba lagu sii raacdaysta oo weliba dagaallo iyo balaayooyin badan ka dhaceen socodkan dambe oo wadaadada la saydiray inta wa ayadaa degtay inta ayadaa degtay inta ayada kulli way wada fadhidaan magaalooyinka dhan ayadaa magaalo waaweyn way fadhiisteen kuwii oo firxadkiina way soo firxadkiina waxaanay ka daba dirta shayaadiinta oo maleeshiyaadka ah ah maleeshiyaadka yaa laga daba dira nimankan gobolka in loo qabtay rabaanba nimankan gobolka in loo qabtay rabaan oo amxaara inay gobolka u qabanaysay moodahayeen dagaalkii hore saddexda magaalo ahaa maysan la socon iyaga maya ayaga wax qof untu si dhamma ogin niman dagaal ku jira ma dagaalkaas waxay ahayd gaalo amxaaro unbay ahayd macnaa nin maxabad ridaa ayagu ma ahayn maba abaabulinayn ayagu ayadoo hal mar ahay soo kacday waxaanay hambatay way noqoto nin marka ayada hogaan u ahoo un gaarigeeda shirkeeda ku jira iyo meeshaana la degan yahay waa meesheede macnaha cudud militari oo garab socoto ma jirin maalinkaas jimcada ah laakiin markan dambe ayagii shaadiinta waa isku laban yihiin ayagii waxaa ridada ah yaa isku dhex laban marka gobolka isku soo fidiyeen gobolka isku soo fidiyeen nimankii marka saasaa nimankii altixaad loogaga takhalusa marka dambe firxadkooda ilaa xamar iyo meel walba dhalinyaradii meel walba ay aaday marka marka hooshii gobolka gado ee etoobiyan iyo maleeshiyaadkii soo horkacay iyo saraakiish hadda aanoo sheegeysay ay gacantooda ku hartay gacanta halkaasi ku hartay waa gartay abaar baa laakiin xoogaa bay xarbinayeen oo jabhadays iyo jabhadays iyo wadeen markii dambe adigu waxaa un haddana maqaali waa in inta un odayaashooda umaradaha ay u yimaadeen ay yidhaaheen maaragtay meeshaana dagaalka ku joojinayna jihaadku waa istaaga in lakala diray in la kala diray dadki
waa gartay meeshan la yidhaahdo jabal shuhadaa waxaa noo sheegtaa marka hore balalka halkay dhacdaa intay ku taallaa maxaase magacaas loogu bixiyey bal hal mar isdurtaa ku samey magacaas aad ayuu ugu soo noqnoqday jabal shuhadaa markeedii hore horta meeshaas waa bur yaroo magaalada luuq baa wuxuu ka jiraa dhinaca waqooyi bari luuq markaa taagantaheed waxaad ugan dhinaca waqooyi bari ah oo weliba bari xigeen ah webigana wuxuu ka saaran yahaa dhinaca baay dhinacan hadda webiga gedigan kala ah yuu ka saaran yahay dhagax yaro oo kuusan oo bakool ahoo meesha iyadaa ku yaallo weye markiisi hore waxaa la dhihi jiray maroodi kurugad saasaa loo yaqaana magacaasuu lahaa burkii asagoo maroodi kurugad ahaa maalinkaas wixii ka dambeeyey jabal shuhadaa baa loo bixiyey say marka ku dhacday jabal shuhadaana waxay ahayd nimankii ka yimid dhanka etoobiya yaa waxay soo degeen sidaa maqaalkay ugu ah meesha iyada ah annagu shuhadadaas waxba kamaana gurin nimankii halooye ka imaaday waa meesha iyadaa soo degay
halooye oo gudaha etoobiya ah gudaha etoobiya ah niman badanoo ah haddii la raba halagu dhex jiro nimankaas niman nimankaas un la raadhayey qayb ka mid ah oo indho horena hadda noqonayo yaa jabalka isaga a fadhiyo saldhig ahaan u ahayd bur marka fiiqan weeye oo waardiyaha marka la saari jira amhaara marka jaajuuskeedii baaba hadeed nimankan dhankay meesha ka fadhiyaan siday wax u sallaxan yihiin waardiyaha meesha la saaro qaabkaas ilaa amhaaro ayadaaba lala shaqaynaya la rabaa dadkan inay bi'isa ninka la shaqaynayana waa ninka nimankaanba ku dhex jira amhaara marka iyadoo dambayso oo ciidankeedii dambeeyo yaa waxaa lasoo diray dhowr nin oo dhuumashaal ah habeennimo dhagaxbay waxay ka soo fuuleen dhinaca bogla marta hoose ah ee dhagaxay ka soo fuuleen nimankaa marka dhagaxa dhaladiisay saaran yihin ay wax ku waardiyeeyaan sidii xalaqibaa marka saa loo soo fuulay waa lasoo fuulay waa xalaq ahaan baa maxaaradaas u socotaa idoo xabad aan la ridin xabad lama ridin waardiyahan bas aa la rabaa in la qabto sida kuwan kale lagu baabi'iy kow marka waxaa la dilay waardiyihii sida maqaalku igu soo gaaray waardiyihii haddee dadka haddii laga dilay oo tartiib inta noolo lagu qabtay ayadoon shanqaryeerin waardiyihii jaqiiq laga siiyey dadkan yay ku hurdaan waardiyihii waardiyahay ku hurdaan dadka isweer baa laga qabtay qofba kama fakane marka waardiyaha xabad ma waa lagu dilinaya xabad haddii dhacdo dadkan inuu maqli lahaa bay u badantah waxaan isleeyahay afduub ahaan bayba dadkan xiraasadaa inay noqdeen baan isleeyahay sababtay tahay waardiyihii baa kolka la gacan geliyaa la igu yiri haddii waardiyihii la gacan geliyey dadkii yuu ku jiifa wardiyi waardiyihii dadkii marka nag baa laga dhigay marka meesha ku dagaalamay meeshay ku dagaalameen ilaa iyo toddobaatan nin camal baa aniga la igu yiri yaa meeshaas ku shahiidaa la yiri waa dad badan soo ma aragtid
marka waa dadkii gudaha etoobiya ka yimid dadkaas iyo u badan yihiin oo xabashada haddayna iyo wada sodonka dhamayna xabkay ku hayaan oo awalba ay raadaysa aad iyo aad markaas marka markaasa jabal shuhadaa loo bixiy jabal shuhabaa maalinkaas wixii ka dambeeya jabal shuhadaa loo bixiyay aslan aad iyo aad Hadda Dagaalkan ilaalanka dambe jabal marka- shuhadaa baa dagaalkan marka oo luuq ka dhacaayo oo haddana eh, dad ragga hadda meesha ku shahiidayaan waa dagaal kale waa isku asaga habeenkeedii weeye kan waa habeenkii luuqu subaxii- soo weeraray kan waaba subaxii wuxuu dhacay Jabal- kolka iyada abo nimankan jabal shuhadaa baaba lugta lasoo mariyey maxabadii u horreysay oo dhacdaba ayagay ahay ayagaa lagu bilaabay ayagaa lagu bilaabay kadib waa luuq la soo galay.
kadibna magaalada kolkaas iyadoo kuwaan ayaga laynayo kuwo kaloo ka koreeya kureedka ka soo daadanaya marka waa saddexda magaalo ee luuq iyo beled xaaba iyo dolow iyo iyo dool hal macal mar baa jabalka qaflad lagu qabto hal mar- macal jabalka hal subax waay hal subax waa.
hal subax waay Mhm. waa gartay laba subax ma weliba waa gelin hore bas waa gartay ee ninkan aad ii sheegtay ee jaasuuska ahaa ee etoobiyaanka la shaqaynayey ee ciidankana hogaaminaya oo ciidankii luuqna amarka ay ka helayeen ee itixaadka la socday ninkaas ee, mala aqoonsaday oo qadiyadana markii dambe ma ku caddaatay mise waa tuhun ninka aniga een, horda- horda- dee la shaqayn jiray ma aha horta ninkaas waa arki jiray oo cabdirasaaq garweyne la dhihi jiray magacaasuu lahaa cabdirasaaq garweyne subaxdaas iyada ah oo annaga aan ganaf ganaf leenahay oo nal- kolba meel nagala soo didanayo cabaddu kolba burug naga dhigayso subaxdaan iyada ah waxaan arkay isagoo baabuur laan roobal oo cad isagoo alaab saaranay yaan aniga arka oo nin lur ku taagan yahay baan ahay waana waan jimcaha subaxa jimcaha jimcaha waay xabaddu waa socotaa xabadiyo socotay xabadii oo socoto ninkii dhammaa oo ciidanka haystay xabadii oo socoto baabuur baa aar tartiib iska raranaya annaga tuun horta halkaasa noogu horreysay waa gartay niman marka ila socdaa waxay dhaheen waxaan soo ninkii ciidanka militariga haystay ma aha oo ninkaan nin dareen ku taagan yahay maaha ninkaas ay wax ka yihiin waa gartay ninkii baabuur tartiib iska rarartay gaarigii buu galay meel oo hoose oo wuxuu u fadhiyey markaas iyadaa teendho uu ku lahaa raqayga geed la yidhaaho oo webiga jirjirkiisa ah teendhadiisii wixiisbuu kasoo guuray alaabuu gaari ku qaatay buundaduu mara Mhm.
annaga waan daba soconnaa ogow ninkaas Mhm.
buundadu wuxuu u maray xagga yaa yaa idiin daba dhiga maya annagaaba si ninkaan ba de weheshanaynaa markii haddaan ninka ciidanka xukumay aragnay Mhm.
annagoo koox oo isu soo abaabulnay Waa isaga- oona xabadaan dhacaysa annagoon aan isagaa dugaashanaysaa isagaan dugaashanayna Waa markaasa waxaan leenahay ninkaana amiirka meel noo wadi doonoon dhihi doona meeshaas difaaca ka gale haa aan amiirka la soconno waa gartay annaga amiirkaan ba la soconna waa gartay amiirkii baabuurkiisibu iska rartay dhinaca buundaduuba oo la galaba dhinaca xabadda ka dhacaysa markaasna dhinaca gab- gadaha geeda xabaddu kama soo dhicin Mhm.
gadaal bay tan ka imaan doontaa dhanka xadkii ka socotay dhanka dhankaana xabaddu waxay ka socotaa dhinacan bari Mhm.
dhanka galbeedna xabaddeedu ma bilaabanin Mhm.
oo dhanka galbeedna magaalada waa looga imaan doonaa Mhm.
laakiin galbeed shanqar ma leh Haa.
dhankii galbeed oo shanqarka lahayn buu ninkii aada Haa.
ma fahamta haddada sax dhinacii galbeed buu u gudba haa iyagoo kaasa dhanka kaasa anaga tuhun qaadna war waa waray oo ninkan soo ninka ciidanka xukumay ma aha soo cabdirasaaq garweyne ma aha oo muxuu baabuurka halkaas oo la sii socdaa meeshaan xabadda ka dhacaysa maxooga say waayihiin annagii markii tiibaabana galayba haa ninkaan inuu jaajuus yahay waxaas annaga kama warramo laakiin dib dambaan ka maqalnay ninkan inuu jaajuus ahaa aniga waa warkii dibaa maqaal ka maqashaan iyo wixii waxaa aragtaa ayaan isku toogana marka Ah, isku allaanaaba arkay asagoo jaajuus yaa ka dhacday waa gartay markaas iyadoo annaga buundada anoga hadsanay xarada libsida inuu aaday maa maqaal damba taas sideedaba wixii maqaal ayaa naloo qaban inay beenoobaanna waa dhici kartaa inay rumoobaanna waa dhici kartaa maqaalka marka wuxuu igu soo gaara ninkii markuu gudbay oo anagu ilaa anagu inuu buundada ka baxay waan ku hubsana ninkii markuu gudbay wuxuu tagaa la yidhi xarada libsido oo ku taalo dhinaca koonfur galbeed magaalada kaga aadan aad iyo oo koonfur xigeen ah aad Mhm.
markuu meeshaas tegey etoobiyaankii soo wareegtay oo dhinacaas gadada xagga ka soo wareegay Mhm.
inay ugu yimaadeen baa marka naloo sheegay Mhm.
taas marka maqaal bay nagu tahay laakiin anagu inuu u gudbay dhinaca ayadaan hubnaa taasaan ku hubnaa Mhm. aad iyo aad Eh, marka eh, dagaalkaas uu dhacay gedana waxaa qabsaday eh, maleeshiyaadkii kadib maxaa xigay ayaga naftigooda khilaaf gala Mhm.
badiilkay usoo bedeleen waxay ahayd qabiil qabiil in laysu laayo Mhm.
qabiilba qabiil inuu laayo waa badiilkaasa annaga noo soo noqday waa gartay dacwo ma jirto nabad ma jirto waxba ma jiraan maal ma jiro badiilka annaga noo soo gadoomay oo noo soo wareegay haddaan reegadanahay wuxuu noqday qofba qofka kale inuu dilo Mhm.
saasay nimankii soo bedeleen waana nidaamka ay amxaara raadinaysa marka colaadii sokeeye wadanka ka dilacdaa nasiibkiina ka cuntay nasiibkan aan ka cunno waa gartay ma aqoonin marka reegado maalinka iyaga nimankaana qabsadeen ka hor nin reegadaa nin reegadaa ma dili jiri sibay isugu weyrixi jireen oo reegadaa la isku dhihi jiray oo maraxaan baa nahay dhihi jireen oo barbar bay ka soo jeedeen waxaa dhacday marka inaan qof qof la isugu joosto qabiilkan qabiilkan dilo qabiilkan qabiilkan dilo jifadan jifadan disho qof boqol qof walbana gaar amxaara ay ugu dhiibto xabad intaas amxaara annagana dhaxalkeeda waa la mashquuliyey annaga amxaara dhaxalkan ka qaadna intaasay noqotay ree hebelow ree hebel dile iyo ree hebelow ree hebel dile iyo ree- intaasaan dhaxal ninkii hub badan iyagoo aadaa ah ninkii saas u aadaa sidaan ugu joognay wadaadadaanaa ku yimid waa gartay ah Mhm. waayahay marka dadkii waxgaradka ahaa iyo dadkii cuqaasha ahaa ee deegaanka kasoo jeeday ee arkay ee suuraddan arkay shareecada islaamka suuraddii xigtayna arkay maxaa marka ee go-aana oo ay qaateen mase way isku dhiibeen waaqicay isku dhiibeen maya sideeda banaanba moogtaa wixii tashado yaa go-aan horta ka yimaada horta sidaad nin yow og tahayba soomaaliya isuma imaan karto waxayna isugu imaan karin waxaa weeye labadan biyo fiiri maxaa u dhexeeyo shaygan ma u dhexeeyo deegaan ama qof muslimahan ka dhigaynaa labadan waa laba gaal qof kaloo musliman inta istaajinaynaa inta gaal baa ka taagan qof kaloo musliman istaajinayna inta gaal baa ka taagan saan weeye dadku Ha.
laba qof oo intay isu imaadda afka isu dhoweyso danahooda ka hadli karta ama aayo ka hadli karto ma jirto kana afdhowr baa lagu yaha kana afdhowr baa lagu yaha muxuu ku yiri kii muxuu ku yiri kii muxuu ku yiri wey marka Waa- ilaa hadday soomaaliya ku joogtaa ilaa hadda haweenkan caawan hadla laga soo bilaabo waagaas iyo haddadan waasaan labadii isu imaanaysaba intana gaal baa ka taagan waraa muxuu ku yiri iyo muxuu ku yiri see maxaan korkan kormaan tashanaa
marka mushkilad weyn oo soomaaliya haysta mushkilo sababna soomaaliya haysata ma wey.
iyagana lama gabadaan ma siyaasiyiinta jirto way sheegaan waa.
waaba kan bahaa aad iyo aad kanaa u ordi kanaa etoobiya aadi kanaa etoobiya aadi kanaa etoobiya u yeeri kanaa etoobiya u yeeri waxaa iila yaabadnayd nin baa ii sheekeeyey maalin meesha hadda gada nin oo ka hadlahaya ee arrintaas oo hadda odayaasha hadda nool nool ka mid ah boogtaa sida ay u dirireen mareexaan heshiiya lama dhihi xabadana way yara istaagta say ku dhacdaan idhi marka waataan la isu imaanin oo aan heshiina ama aan ismagna waataan la dhihina marka wuxuu yidhi maalin abshir ahana soo martuu yidhi oday baa idhahayo maxay abshir ku ahayd baan ku yidhi marka markaasaa wuxuu yidhi waxaa noo yeeruu yidhi etoobiya annaga annagoo qabiil ah etoobiya noo yeertuu yidhi doolow bay ugu tageen markii meeshii loogu tegay wax u sheegtay waxay u sheegtay meeshaan yaa idinka soo deegaan uma idin haa kuwan kaloo finiq finiqle maxay yihiin deegaanka inaad idinku gacanta ku dhigtaan oo deegaankiina aad xagsataan oo aad is abaabushaan ood hawlihiina iyo wixiina iyo hay-adihiina seejooyin u dhigataan hawshaasaa la eg meesha wixii taa kula ana hadeed waa etoobiya waa idin garab joogtaa aad iyo aad tunkaan isbuurino annagana waxbaan ismoodan waan soo kacna kuy Mhm.
annagoo iskuusayn oo le wallah waa nalala jiraa annaga sanadkan Mhm.
kuwa naga dambeeyaa marka loo yeeruu yiri waa garta oo kuwa kala ah waana isla shirki isla goobta isla maanti Mm, isla fadhiga haa xaggaa laga soo wareejinaya kuwan iyo kuwan laisma tusaay kuwa kala xagga laga soo wareejinaya intay kuwan shirka ku jiraan kuwan kale xaggaa lagu maaweelin nin kala raacaya nin kala raacay sida xoolihii kolkay shirka kuwan ka soo dareeraan geedka kalea laga soo xarayn waa garta kuwa kalaa lasoo xareeyey waxaa la yidhi ka warrama idinka xaajada reebel iyo reebel ana maxaa idinka oo deegaanka intaas leeg maxaa reebel sayad u hoostegi kartaan baba wixii qashan ahaa baa loo soo sheegay kuwii kalaa soo baxa adiga afar qolaa saas la yeela afar qolo qolobo afar qolaa qolobo saas- gaaraa loo daajiyey afar qolaa saas nagula yeeluu yidhi markaan isu imaanay Mm.
yaa ilaahay waxuu naga dhex yeersiiyu yidhi waraaye kolba waa aragnaayo isku buundaan ka soo gudubnay inaan iswarsanno amay roonta waa garta markaasaa si dhab ah annaga qodqod baan marka samaynuu yidhi wax unbaan yaro qodqodnay waxbaan qodqodnay markaasaa marka dambe adigu xoogaa tus ah noo bilaabatuu yidhi Ha.
war meeshaad ka soo dareerteen annaga hortiin ka soo dareernae maxaa la idin yiri iyo maxaa la idin yiri qolo walba marka gaar bay isu guuminaysaa waxay leedu yiri sirtaada adigu kuwaana u sheegi ilaa kuwa walba kuwa kalaa lagu dhuminaya waa la kala dilay waa la kala dila markii dambe adigu dad un jeerkii hore wada dhashay ahaayeene sirti way soo baxda waa garta qolaa marka tiri ilaa dadka isku caloolfiyoobi maa moogta qolaa tiri annagu waxaasaa nala yiri Ha.
oo wixii iyaga lasoo yiri ogow ay sheegeen aa annagana waana war leeyihin annagana waa nala yiri annagana waa nala yiri annaga dadkii marka wareedhahaye war gaalkan laqmadaha isku kaana dilahayo cajiib u fiirso Mhm.
sidii markaasaa irdhadii badnayd intay baxday baa baxoogaa in la isdhex deganaado Mhm.
yaa soo yara baxday oo Waxa- xabadii waxa badnayd way naga xabashida istaag- waxa xabashida ay saas ku samaynaysana waa hal qabiil hal qabiil wey waa jufooyinkiisa hal koo qabiil ah Mhm.
hal koo cid ah oo wada dhashay Mhm.
oo mareexaan ah weeye kuwaanaa la keeni Mhm.
si waxbaa loo sheegi kuwaanaa la keeni waxbaa loo sheegi kuwaanaa la keeni waxbaa loo sheegi iyagoo iska warqabin madaxa iska hardin Mhm.
waxa soomaaliya marka waxaan wada cadowgooda haystaa.
meeshay ku jeesan lahaayeen iyagaa la isku waa mashquulay kan dee Mhm.
waaba wax jiro oo waaqicaba Mhm.
ilaa yoomina hadan bay haddayna haystaan haddadan aan taagtaagan ha sidaa wax loogu meeriyaa weli sidii baa wax loogu meerinaya aad iyo aad marka saas baa loogu meerinaya waa gartay sheekh eh, maxamed dabcan gobolkaas gobol shuhado badan laqay waaye oo dhiig dhiig shuhado oo badan ayuu qabaa maasha allah maasha allah Ilaahay- waaleene Ilaahayna- iibshaada ka badan allahna wuu ku barakeeyey Ah, wuu ku barakeeya ilaahay wuuna ku barakoobi suuradda doontaa suuradda cajiibka ah ee maanta wax lagu farxaa waxaa ka mid ah saacaddan aan taagannahay haddaan maanta internetka galno oo aan fiirino sawiradii ugu dambeeyey luuq iyo baled xaawi ay ka yimid Mhm.
gabdhaha intaas oo sano oo shareeco islaama magaalo aanan lagu dhaqan ku nool xijaabka ay wataan gabdhaha magaalooyinkan kale ee waaweyn Ma jooga, wataan.
aathaarta islaamiga ilaa hadda eh, gaar ahaan luuq iyo beled xaawo Mm.
way ka go'i la'dahay Maya, waa sida saas.
shacaa'irta gaar islaamka ahaan weliba beled xaaw haa gaar qamiiska ahaan weliba beled xaaw marka ee ma laisdhihi karaa sirta ka dambeysa arrintaas waa shuhadada aad sheegtay ee tarabtarabka loo laayay ee ducaadda ahaa ee saadiqiinta ahaa ee meeshaas lagu laayay wax kalaba ma bahaba dhiiggaasna dhiig hadda damhaya ma aha ilaa soomaaliya oo dhan lagu qabsado aad iyo aad dad dadka haddee dad unbaa afka laga leeyahay Mhm, anigu dadkaas waxaan ku mataalo mhm.
ma garanayo waa garta qof bini aadan ah oo markaad aad ku soo baxdo maruu khushuucsan yahay iyo maruu qur-aan akhrinayo iyo mar horta waxaa dhaqan u ahayd dhallinyaradii waagaas kacday Mhm, Een, dhalinyaro horta tababaranoo diinta ilaahay mhm, ku fiican bay ahayn mhm.
kutubka qur-aanka ah iyo jeebkooda waxaa iskula jiray xisnulmuslimka aad iyo aad subaxii markaad ku soo baxdo nin ayaga oo dhalinyaradooda ah markaad ku soo baxdo oo dadka gayaga markaad ku soo baxdo ama jus qur-aan uu akhrinayaa ama xisnulmuslimku akhrinayaa oo xifdinayaa cajiib
haddaad haddana masaajidyaha ugu imaado ama wuu sujuudsan yahay ama qur-aan buu akhrinayaa laba qof oo wada hadlaysa ma arkaysa aad iyo aad dadkaasu dad waxay ahaayeen ilaahay subxaanahu wa tacaala sidii uu yidhi halle ii caabudo Mhm, anigu sidaan dhihi kara intaan arkaayay mhm.
sidii uu yidhi halle ii caabudo hadda ilaahay u caabudahayay ahaayeen aad iyo aad ilaahay cibaadadii ay caabudahayeen markay caabudeenna ilaahay wuu ku doortay shuhadu ka wada dhiga aad iyo aad intooda badan weliba ragga aan ragga shuhadada noqday Mhm, raggooda maqaawiir ah oo anigu markaan soo xasuustaba ilin iga soo daadatay ahay cajiib noocaas maba arki karaba no wax wax la heli kara maaha dadka dad badan dad oo culimo dheeman ah- ahay ahayn dheeman dad badan oo culimo oo aan la sheekaysanay waxay noo sheegeen miisada ugu weyn ee dhallinyaradii ee itixaadka ay lahaayeen ee shabaabkooda dagaalyahanada ahaa inay ahayd tarbiyada xagga tarbiyada iyo akhlaaqda wakaa waxaan sheegayaba wey Mhm, xagga tarbiyada iyo xagga akhlaaqda iyo xagga diinku toosnaanta iyo xagga sukuudka iyo xagga ismaqalka iyo xagga raxiimnimada iyo xagga ukhuwada mhm, war dadkaas macnaha anigu harda waxaan dadkaas lagu mataalo maba aqaanaba mhm.
marka dadkaas dad ilaahay khayraa siiyo dadkaas shuhadadaas allah shuhad shahaadadoodii ka aqbalo waa gartay dad macjisa ahay ahaayeen Waa waxaan gartay.
isleeyahay marka dhiigoodii Mm.
ilaa hadda fufkiisa ugu joogaa Masha Allah.
ilaahay ma daminin nuurka asaga nuurka asaga.
aathaarta ugu weyn hadda muuqatay magaalooyinkaas adaa hadda ee nu- ugu wardambeeyey maxaa ka mid a waxaa ka mid ah horta madaraasi dugsiga sidii baa horta loo dhigay xataa gabdhaa dhigo maasha allah gabdhihii waagaas macalime Mm.
way dhigaan beled xaawaad Masha dugsi ay hayaan maasha allah waxaa kaloo ka mid ah masaajidihii waxaa laga akhriyaa kitaabihii tawxiidka ah macnaha dacwadii kama libiq ma dhihin doolow oo doolow ah doolow oo doolow ah tawxiidka laga nashrinayaa Mhm, intii tabartooda ah mhm, walow aan waxbaalaha badan aan la dhihi karin mhm.
laakiin tawxiidna wuu ka jiraayo dhowr markas baa ka furan oo tawxiidkan ku akhrinaabay igu yidhaaheen aad iyo aad markii anigu aan macnaha la xiriiray Mhm. luuqna kadalik luuqna kadaalika weeyaan sidaasoo kale maraakiis baa isagana ka furan Mhm, oo kulli lagu dhigo dacwadaha sahwiga ah aad iyo aad lagu dhigayo Mhm.
yaa ka furan walow niman inkaar qabo oo barbarka kale noo jiitana ay joogaan Mhm.
laakiin saxwadii weli way ka taagan aad iyo aad waa meel waxaa weeye khayr baan dadkaas ka Oo aad u rajaynayna bisil.
insha allahu taala Oo waa aad u basili.
bisil.
dacwadii un waagaas gashay Mm.
raadkeedii iyo ataarteedii waa unoosh waa ma gartay.
dhimanin aad iyo aad aad iyo aad jazaak allahu khayr ee xalqadan waa soo gebagabeynayna mid iyo laba maxaa kusoo gebagabin lahayd waxaan kusoo gebagabayn lahaa horta annaga dad muslimiin ahaan nahay meel kasta oon joognaba Mhm, dadka muslimiinta ana waxaa la rabo een, waa inay ilaahay subxaana wa tacaala ku xirmaan aad iyo aad ilaahay qur-aankiisa wuxuu ku leeyahay subxaanahu wa tacaala ucbudullaaha walaa tushrikuu bihi shay-an Mhm, waa kelimad qaali ah mhm, ilaahay marka inaan caabudno meel aan joognaba annagoonan u shirig yeelaynin mhm, wixii nagula addoonsaday weeyaan mhm.
waxaan marka xalqadanadan hadda kusoo gebagabaynaynaa ilaahay subxaana wa tacaala meel aan joognaba inaan caabudno aan isaga addoommo u noqonno aad iyo aad waxaan kaloon ku darhayaa Mhm, qur-aankan kariimka ah mhm, oo ilaahay uu noo soo dejiyey waa qur-aan mubaarak ah mhm, maadaama qur-aan mubaaraka ilaahay uu noo soo dejiyey marka koobaad inaan baranno asaga mhm.
marka labaadna inaan lafdigiisa baranno marka labaadna inaan macnihiisa baranno aad iyo aad marka saddexaadna wax buu noo diri doonaa inaan ku camal falna macnaheedu waxaa weeye asagaa wax noo diri Mhm, waxa uu noo dira asaga inaan qaadano mhm.
taas ayaan kusoo gabagabaynaya insha allahu tacaala aad buu u mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa sheekh maxamed eh, ibraahim guure oo ka mid ahaa dadkii ardayda ahaa ee kusoo barbaaray madaarista itixaadka si gaarana xog ogaal ugu ahaa wixii ka dhacay gobolka gedo dagaaladii dhex maray xabashida iyo ururkii al-itixaad ee ka dhacay gobolka gedo guud ahaana xalqadana intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa sidaas iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh أعيد لفجرنا البسمة فيا أبناء أمتنا أعيد لفجرنا البسمة فيا أبناء أمتنا أعيد لفجرنا البسمة نحب الله والجنة ودرب المصطفى سنة نحب الله والجنة ودرب المصطفى سنة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة نريد لحقنا صوتا سئمنا السير في الظلمة لنمضي في رضا الرحمن ونرفع همة الأمة نريد لحقنا صوتا سئمنا السير في الظلمة لنمضي في رضا الرحمن ونرفع همة الأمة لنمضي في رضا الرحمن ونرفع همة الأمة لنمضي في رضا الرحمن ونرفع همة الأمة لنمضي في رضا الرحمن ونرفع همة الأمة نحب الله والجنة ودرب المصطفى سنة نحب الله والجنة ودرب المصطفى سنة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة نريد لراية